يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo jirnay xadiidkii riyaad saalixiinka marka waxaan joognaa baabka toban iyo todobaad baabun fii wujuubi linqiyaadi lixukmi illahi tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim baabun haadaa kani baab waaye fii wujuubi linqiyaadi in loo hoggaansamo lixukmi illaahi xukunka ilaahay wujuubkeeda inay waajib tahay ayuu baab u yahay xukunka ilaahay in loo hoggaansamo inay waajib tahay ayuu baabkaanu baab u yahay iyo wamaa shaygii yaquuluhu ou dhahaayo man qofkii duciya loogu yeero ilaa daalika qofkii loogu yeero ilaahay xukunkiisa waxau dhahaayo oo wa- wa umira la faro bimacruufin qofkii wanaag la faro ow amase nuhiya laga reebo can munkarin qofkii wax wanaaga la faro wixii ou dhihi lahay macnaha si uga hoggaansami lahay iyo qofkii wax xumaana laga reebo wixii ou dhihi lahay ee ou raba inuu u hoggaansamo shareecada ilaahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay shanigiisa kor ha ahaadee wuxuu qur-aankiisa ku yidhi falaa warabbika falaa warabbika laada ziyaada laga dhigaahe warabbika nabi maxamedow rabbigaadan ku dhaarahaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo iimaan dhaba la imaan maayaan asxaabtaada xataa yuxakimuuka ilaa ay kaa xaakim yeeshaan oo nebi maxamedow adiga ay xaakim kaa dhigtaan ma la imaahaayaan iimaan lama imaahaayaan maxay kugu xaakim kaaga xaakim yeelahayn fii maa shay dhexdiisa shajara baynahum waxay ayaga dhexdooda ay ku doodeen ama isku qabsadeen ay ku murmeen ilaa ay adiga kaaga yeeshaan xaakim maaragtay iimaankoodu kaamil noqon maayo uma mugaas ka bacdi markay xaakim haddana kaga yeeshaan laa yajiduu aanay helin ama aysan naftooda ka helaynin xarajan dhib aysan ka helaynin fii anfusihim naftooda wax dhibaataa oo culays aysan ka helaynoo wax allaala wixii nabiga mas'aladaas ku xakumo inay yihiin niman u hoggaansan laakiin intay nabiga waxuu ku xakumo ay isleeyihiin waa lagaa leexday ama tanaa kasii fiicnaan laheda waxaa xukunka ilahi waaga looma hoggaansamo qofku waxaa la rabaa mar haddii la yidhaha ilaahaa saas yidhi ama nabigaa saas yidhi inaan waxba uga dambayn oo qalbigiisaba wax xumaana uusan ka helin wax damba uusan ka helin mimaa shaygii qalayta aada xakuntid nabi maxamed ow adiga aad kala goysid oo wa yusallimu inay hogaansamaanay u- maaragtay shaygaas u isu dhiibaan tasliiman dhi- isdhiibid kaamile ay isu kaa dhiibaanoo wax allaala waxaad adiga arrinta ku xakuntid inay u wada hogaansamaan oo aysan kala harin marka waxaa la yidhaha aayaddan waxaa jirtay ninka la dhihi jiray zubayr bin cawaam iyo nin kale ayaa waxay ku doodeen beer isugu agteelay biyo meel ka imaanaya toga marka ninkiibaa soo dacwooday markaasuu nabigu u soo dacwooday nabigaa markaas wuxuu yidhi zubayru marka u sheegay arrintii oo wuxuu ku yidhi zubayrow biyaha markay adiga ku soo maraan bal ninka beertiisa ugu gudbi mugaasow ninka xoogaa xanaaq yaraa galay mugaas wuxuu yidhi waa in eedadaa soo maahinow wiilkan zubayr eedadaa baa dhashay markaa saasaad leedahay war biyaha adiga beertaada lagu hormariyo nabiga markaas atuu ku xanaaqay oo yihi biyaha xabis beertaada ha galaano markay qoobka buuxiyaan oo dhulka ay buuxiyaan kabacdi asagu usii day maxaa yeelay ninka nabiga marka hore waa u naxariistay laakiin haddana waxauba aaminaba biyaha beerta zubayr lagu hormarihaa inay tahay hiilo uu nabiga hiilihayo biyuhuna mahay ka imaahaayeen zubayr ay xigaan marka asagaa ku xaqla marka waxaa la yidhi iimaan ma la imaanayaan ilaa ay adiga xukunka aada waxakuntid ay u hoggaansamaan ilaa ay kaaga hoggaansamaan mar haddii lagu yidhaha qofkan muuminkaa ilaahaa yiri ama nabigaa yiri qofka inaan waxba uga dambeyn aa suurata axzaab waxaa ku jirtay ilaahu ku yihi wamaa kaana limuminin walaa muuminatin idaa qala allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhayra maba usugnaanin khayaar qofka muumin ba hadduu yahay ilaahaa yiri ama nabigaa yiri anna waa ka fiirsaha maba ku agtaalaba ama saasaa ayla fiicnaa lahdo ra'yi aad ilaahay rasuulkiisa agdhigatid markaas iimaan ma jiro iimaan ma jiro qofka marka waqaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi inamaa kaana inamaa in kala maahine kaana wuxuu ahaaday qowl qowl qowla almu'miniina mu'miniinta qowlkoodu waxau ahaaday idaa ducuu ila allaahi idaa waqtigii ducuu loogu yeero ilallaahi ee ilaa kitaabillaahi ee wa rasuulihi nabiga sunnadiisa haddii loogu yeero liyaxkuma inuu ku xakumo baynahum kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga in lagu xakumo haddii muuminiinta loogu yeero qowlkoodu wax kale maba ahaa karaba inay yidhaahdaan liyaxkuma baynahum in lagu xakumo haddii loogu waco inay yidhaahdaan hodalkooda waxau ahaaday waaga jawaabta waa dhiman tahay an yaquuluu inay yidhaahdeen samicnaa waa maqalnay wa adacnaa waana adeecnay kitaabka ilaahay amarka naloo kugu wacay waa maqalnay oo waa u hoggaansanay wa adacnaa ilaahayna waa adeecno wax allaala wixii xukunkaas annaga mas'alada nooga soo baxa waa isdhiibnay oo waxawaaye arrintaasu waa adeecnay wa ulaaika duulkaasu hum ayaguba ayagaa almuflixuuna kuwa liibaani kuwaas waa qofku waxa waaye mar haddii lagu yidhaaha ilaahaa saas yiri ama rasuulkiia saas ku yiri qofku qowlka ugu horeeya maxay tahay waa aqbalnay wakti nabiga waana adeecnay warka ilaahay waa aqbalnay waana adeecnay laakiin mar haddii lagu yidhaahdo ilaahaa saas ku yidhi ilaahay saas ma yidhi ha saanna waa fiicnaan lahayd maxaa imaanaa marka ilaahayaad marka ra'yi agdhigatay shaydaan kelmadoo ku khasaaray waxay ahayd maalintii aadan la abuuray ee la yidhi u sujuuda malaa'igta ayaa waxaa la yidhi ibliiso maxaad ugu sujuudi weysa waa kii maarata xoogaaya istaagay mugaasoo ra'yi ilahay agdhigtay mugaasoo wuxuu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu mid dhiida ilaahayow aniga iftiinaad iga abuurta wy dab iftiinaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay macnaha marka waxau marka tusiyey ilaahayow marka waxaad amraysid macnaha aniga iima haboona camal wa hadalka maha maxaa ku jiro isla weynina gala anafaa gasha marka haddii lagu yiraa ilaahaa yiri ee adiga aada reed dhigatid oo tidhaahdi ilaahay saas ma yiri ha saanna waa kasii ficnaan lahayd marka waxaa waa adiga inaad ilaahay marka ama lamid tahay ama ad iskala fiicantaad muujisa marka ma kuu banaana maxaa kuu banaan ilaahay maa yihi ha nacam waa aqbalnay rasuulkiisaa yihi nacam waa aqbalnay qofka iimaankiisa mugaasoo kaamil ah intii ka sokayso waxa uu sheegaa been wa waxaa laga yaabaa qofka in gurigiisa isagoo joogo la yidhaahdo saan nabiga ma jeclo markaasuu yiri nabiga hatusan jeclan anaa jecel mar haddaa tiraa anaa jecel waxa nabi maxamed jeclaay walax adiga aad jecesha aad ka hormariso haddana nabi maxamed isla sinta muga adiga haddii lagu yidhaha waxaas nabigaa reebay kabacdi aad tidhaahdo oo nabiga maa reeba haa aniga waa jecelahay waa rabaa nabigaaba kaa celsha kabacdi keliya waxay ahaa leed inaad tidhaahdo ma ogeyn waa ku dambaaba ma ogeyn oo qofku isdhiibo laakiin inuu ra'yi ag dhigto ma u banaana maxaa yeele waxaa arrintu tahay an yaquuluu inay yidhaahdiin samicnaa waa maqalnay wa adacnaa waana adeecnay wa ulaaika duulkaasu hum ayaguba almuflixuuna kuwa muflixiinta waa ayaga wa fiihi ay fii haada sha'ni baabkan arrintaas oo maaragtay ayadaha qur-aanka oo mas'aladaas ku soo arooray waa fara badan yihiin min alaxaadiidi weliba axaadiidta waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayrata almadkuur xadiidka abi hurayra oo lagu soo sheegay baabkan baabka ka horreeyey ayaa maaragtay u daliila marka waxaa waaye in ilaahay ra'yigiisa adiga aada ra'yi ag dhigatid marna ma kuu banaano haddii qofku mahaas ou hunguri ka galana macnaheedu muga waxay noqonaysaa hadi ilaahayow adiga haddaad saas tiri anigana saas iri marka laba qofoodo isku mida muga waxaa waaye qof ilaahay haweysto muga qofku noqona iimaankiisu marka eber waayo markaas waxaa waaye marka muuminka maxaa laga rabaa an yaquuluu samicnaa wa adacnaa maanta la joogo caalamu lislaami waa ku badan yihiin boqolaal qofooda waxaa laga yaabaa inay ku gaaloobaan masaladaas waxaa la yidhahdaa kitaabka ilaahay wax lagu xakuma markaasaa qofku waxuu la soo boodaa qof maa waktigan oo zamankan la ilbaxay a gacan laga goyha qof maa maaragtay zamankaan la ilbaxay a la karbaashi karaa ilaaha yiri haddii lagu yidhaha kabacdi adiga ra'yiga dambood leedahay macnaa ma la yeeli karaa maxay noqonaysaa ilaahay marka dadkii hore gacanta u ka goyi kara lakiin kuwa dambe inuu ka goyo ma fiicno waay adaa marka ilaahay maxaad ag dhigatay meel hible waa ku fiicnaa meel hible ilahay inuu warkaas yidhaha kuma fiicneen muga ama adaaba ilaahay iskala weyn ama adaa ilahay ra'yiga ag dhigtay dad badan waxaad arkaysaa lagu yidhaha haddaa tiraa maxkamad islaamiyaa la samaynaa oo waxay jawaabta ugu soo hor iskaga dhigaayan oo qofka saariqa gacanta maa laga goya haa oo qarnigaan la joogo maa qof bini aadan la karbaasha qof bini aadan maa dhagax lagu dilaa qofkan bini aadanka horta yaa abuura asaga rabbulciza abuura xukunkaana yaa keenay rabbulciza ma khalqigiisaad marka adiga uga aqoon badan taha mase khalqigiisaad adiga u raxmad badan taha marka taasu marka waxay keenaysaa kufri gaalnimo ah xumaayo maxaa yeelay aayadan maaragtay ilahay qur-aankiis ku yiri suuratu axzaab ma balahaba iimaan ma khayaar ma lahaba ma kaana limuminin walaa muuminatin idaa qada allahu rasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amrihim amarkooda ayaga khayaar dambe uma laha waa qofka hadduu muumin yahay haddousan muumin hayn soo maaha waa aayadda ugu horeyso aheeday falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka ilaa ay kaadiga kaa xaakim yeeshaan ma lahaanayo iimaan waxaa laga yaabaa dadku mas'alada waa la waxaa laga yaabaa inay meelo weyn uka arkaan laakiin gurigaada inay ka timaado waxaa suura gashay gabar inaad berga tidhaahdo dharkan aada sidato oo maaragtay surwaalkan ama shaatigan aad qaadanaysid waxaa waaye nabiga waa diiday inay ku tidhaa maya waxaas waxaa waaye zamanka horey ahaa marka macnaheedu marka qofkan waxay tahay waktigaanoo kale kuma haboono waa warka nabiga marka qofkaan ra'yow nabiga ag dhigtay ama waxaa suura gashay nimaad u imaaneen saacad dahaba haysaa katiino haysaa markaasaa leedaha shareeca islaamka ku xaaraan nabiga saanu yiri markaasuu ku leeyahay nabiga dawir waa ogahay laakin aniga ma rabo ma ogaha marka mar hadday timaado macnaha aniga warkaas iima haboono nabiga marka ra'yi ag dhigta mi waxaa nabigaa yeelay oo nabigaa reebay ama nabigaa ku faray qof muumina haddii la yidhaahdo kelmadaas wixii ka dambeeya hadday naqo weyso samicnaa waadacnaa iimaankiisu sheegati iimaankiisu sheegati waay marka khatar waxaa lagu jiraa marka allah na toosiyo alxadiidu alawal xadiidka koobaad marwiyan waa kii la wariyey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra ayaa laga wariyey qaala wuxuu yihi abi hurayra lamaa waktigii nazalad ay soo degtay calaa rasuulilaahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahay markay aayaddan kusoo degtay lilaahi ilaah waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi ilaahay waxay dhulka iyo cirka ku jiroo dhan ilaahbaa iskale mulki ahaan iyo khalqi iyo tasaruf aayaddu saas ay waa macnaheedu imaanaysaahe wain tubduu haddaad muujisiin maa fii anfusikum waxa laabtiina ku jiro ood banaanka soo dhigtiin ow amase tukfuu aada qarisiin hu shaygaas dhexdiina laabtiina ku jiro haddaad qarisiin yuxaasibkum bihi llaahu rabbigo idinku xisaabaahoo rabbi waa og yahay caqiido faasida hadday qalbigaada ku jirto iyo munaafiqnimo ood maaragta ama xaqdi iyo xasad da rabbi waa kugu xisaaba haddii maxabo iyo nabiga kalgacaylkiisa iyo adeecid iyo jidkaas ay qalbigaada ku jirtana rabbi waa kugu xisaaba oo ku ogyahay ilaa waa kaa abaalmariha waa kugu xisaaba macahdo waa kaa abaalmariha waay marka aayaddaas mugay ka timida yuri nabiga alay slat salaam asxaabta waxaa ku adkaatay ashadda waxaa ku daraatay daalika midkaas xukunka aan soo sheegno waa laga abaalmariha calaa asxaabi rasuulilahi sala ly slam rasuulka asxaabtiisa waa ku adkaatay waxaa wax allaal wixii qalbigeena kusoo dhaca mana laka abaalmariha ila waa laydinku xisaaba cid waa laydinka abaalmariha waayo mugaasow nabiga faatow way u yimaadeen asxaabtii rasuulalahi sala ly slm rasuulka ilaahay u yimaadeen uma mugaas ka dacdi barakuu way jilba jabsadeen calaa rukabi jilbaha ayay dhulka saarteen waa jilba jabsadeen fa qaaluu waxay yidhahdeen ay rasuulalahi sala ly slm rasuulka ilaahayow kullifnaa waxaa nala ku kalifay oo nala ku mashaqeeyey min alacmaali xagga camalka maa shay ayaa nala ku kalifay nudiiqu aan kari karno oo aheeday alsalaata waljihaada wasiyaama wasadaqata inaan salaad dukano inaan jihaad galno inaan soonno inaan sadaqo bixino waqad unzilat walxaal waktigaasna qad unzilat ay soo degtay calayka korkaada haadihi alaayatu aayaddan weliba hadda ay kugu soo degtay walaa nudiiq aanan kari karin maxaa yeele wax allaale wixii qalbiga ku jiroo dhan ayaa nalaku xisaaba waxyaaba aan la yaabi karno waay marka qaala rasuulullahi sal l slam rasuulka ilahi wuxuu yihi aturiiduuna ma doonaysiin mugga an taquuluu inaad tidhaahdeen kamaa qaala siday yidhaahdeen ahlulkitaabayni nimanka ahlukitaabka oo yahuud iyo nasaaraa waxay yidhaahdeen oo kale maa rabtiin oo min qablikum ah samicnaa wa casaynaa hadalkay nimankaas yidhahdeen waa maqalnay laakiin ma rabno wa casaynaa macnaha ma rabno waa waa caasinayo warkaan waa maqalnay mana qaadahayno sidaasoo kale maa rabtiin inaad tidhahdeen nabigaas wuxuu uri bal quuluu waxaad tidhahdeen samicnaa waa maqalnay amarka ilaahay waadacnaa waana u hoggaansanay gufraanaka ay nas'aluka ilaahay waxaan ku su-aalaynaa gufraanaka ilaahayow dambi dhaafkaadaan ku su-aalaynaa rabbanaa rabbigaynow wa ilayka adiga xaggaadowna almasiiru makaanu ahaashadu ay ahaatay ilaahayw adiga una lagu soo dhammaanayaa adigaan dambi dhaaf ku weydiisaynaa macnaa waxaanaan kari karin iyo waxaan kari karno kulligood wixii naga suuro galo xumaana dhanba ilahay adaan dambi dhaaf ku weydiisana qaaluu markaas asxaabta waxay yidhahdeen samicnaa waa maqalnay wa adacnaa waana adeecnay gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiiru lafdigii sida nabigu yidhi akhriyaan falamaa iqtara'ahaa markau u akriyey alqowmu qoomku markau akriyey ay kelmaddaas yidhahdeen wadallat waxa ay jilacday bihaa alsinatuhum carabkooduna ay ku jilacdo oo macnaa ay hogaansinkaas iyo kelmadda ay yidhahdeen anzala allaahu ilahay waxau soo dejiyey tacaalaa ilahay amarkiisa kor ahaaya fii ithrihaa aayaddaas raadkeeda manaa waxaa la daba dhigay aamana arasuulu aamana waa aaminiyey alrasuulu rasuulka nabi maxamed ahi waa aaminiyey bimaa shaygii unzila ilayhi wixii isaga xaggiisa loo soo dejiyey oo min rabbihi xagga rabbigiisa kasoo degay waalmu'minuuna mu'miniintina way aamineen ilan samicnaa waadacna yidheene kullun mid kastaba aamana waa aaminiyey bilaahi ilaah bau aaminay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa u aaminay wa kutubihi kutubtiisa u aaminay wa rusulihi rusushiisa jumlahaanay wada aamineen laa nufariqu waxa waaye laa nufariqu kala geymayno bayna axadin min rusulihi rususha ilaahayna kala qaad qaadi mayno oo hebel aan raacsana hebel aan raacsana ma dhahayn wa qaaluu waxayna yidhahdeen samicnaa waa maqalnay wa adacnaa waana adeecnay ilaahay amarkiisa gufraanaka ilaahay waxaan ku su-aalaynaa dambi dhaafkaada rabbanaa rabbigayow wa ilayka almasiiru falamaa facaluu dalik markay arrintaas sameeyeen nasakaha allahu tacaala ilahay wuxuu ka nasakay mugaas aayaddan soo dejiyey faanzala allahu caza wajalla xukunka hore marka waxaa waa aayadii hore waxaa laga dhiga marka waa kanaal soo dejiye laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu llahu ilaahay kuma mashaqeeyo ama kuma maarata kalifo nafsan naf kuma kalifo ilaa wuscaha ay macnaha awooddeeda waxay la eg tahay waxay naftu awooddeedu tahay waxaan ahayn ilaahay kuma mashaqeeyo kumana dhibo lahaa nafta waxaa usugnaaday maa kasabat naftu waxay iyadu kasbatay ayaa usugnaaday wa calayhaa waxaana korkeeda ahaaday maktasabat waxa ay aruursatay oo dembiyaahay gurubsatay wax allaala waxay xumaana ay iyadu aruursatana korkeeda u ahaaday camalkii wanaagsan ay la timideen ayadaa iskale rabbanaa rabbigayow laa tu-aakhidnaa ilaahayow ha noo qabanin in nasi'naa haddii aan hilmaano ow akhda'naa ama aan gafno qaala nabiga mugaas wuxuu yihi nacam rabbanaa haddana rabbigayow walaa taxmil ha nagu xambaarin calaynaa korkayna isran culays kamaa sidii xamaltahu aad ku xambaartay cala aladiina min qablina qaala nacam ay macnaha waa facal waa waa ogolaade waay oo waa ogolaanay qaala markaasu ilahay wuxuu kusii daray rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilnaa annaga ha nagu qaadin maa shay laa daaqata lanaa bihi wax annaga aanan daaqa ulahayn oonan kari karin ilaahayow ha nagu xambaarin oo ha nagu mashaqaynin oo ha nagu kalifin ilahay waxaanan tabar u haynin ha nagu kalifin qaala nacam rawaahu qaala wuxuu yihi waqfu cannaa ilaahw nacafi waqfir lanaa ilaahw dembiga noo dhaaf warxamnaa ilaahw noo naxariiso anta adiga mawlaanaa gargaarahayniyaa tahay ilaahayow mawlahayni oo noo gargaaraya ayaa tahay fansurnaa ilaahayw noo kaalmeey cala alkaafiri cala alqowmi alkaafiriina qoomka kaafiriinta ilaahow nooga gargaar sidaas ayuu maaragtay aada kusoo degtay rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wallahu subxaana wa tacaala aclam
waana jiray waa maqasheen isbitaalna waa galay soomana ziyaaray dambi badanaan ka galnay kulligay inaan kuusan dars noo akriso dhexdaan fadhiisin horta balaaqtofna bacd allah gaarsiiya bacdaysa soo noqotay horo dambi dhaaf ilaahay ka dhigatan madax yaa Nag xerta kamid oo dad diyaar kala waa jiraan awood.
Thank you.